magaalada boosaaso iyo weliba la gadaafaray koobka isdhexgalka dhalinyarada bilaa barakeysan ee ramadaankaasoo lanka magac daray boosaasa f c cab welibana aan ku qeyb galay tartanka banooniga loogta ee kooxda boosaasa f c gudoomiyaha isboortiska ee gobolka bari towbaraha kooxda boosaasa f c iyo weliba marti sharaf kela anka horeyn cawil axmed maxamed tababaraha kooxda boosaasa f c iyo weliba iyo ku warbiina furitaanka koobka galabta waxaanu furaynaa sidii caadada ahayd koobkii rabadaanka ay soo qabanqaaban jiray kooxda boosaasa f c koobkaasoo ahaan jiray sanad walba xilliga rabadaanka kusoo beegnaa galabta daafurkeedii waxaa noo furay kooxda jaabir balasa iyo kooxda golis waxaweye sidii caadada ahayd ciyaar qurux badan koob qurux badan baan aad u rajaynana insha alla hadduu allaidmo halkan waxaa nala joogtaa cid walba koobka nagala qayb qaadatay iyo cid walba waxaweye koobka nagala qayb qaadatay aad baan ugu mahad celinaynaa sida ururka sincad xarunta wakaaladda xooga korontada ummadda iyo waxaweye cid kastoo ballan qaaday inay koobka nagala qayb qaadato aad baan ugu mahad celinaynaa halkan waxaa la joogaa xubin ka socota ururka sincad iyo gudoomiyaha isboortska gobolka
dhinaga kale gudoomiyaha isboortiska ee gobolka bari muuse wood darbaal iyo weliba uusaan mahanagay qof kastoo ku qayb qaaday qabsoomowka koobkun runtii sanadkii labaad xiriir oo koobkan la qabanayo annagana ka wasaarad ahaan iyo ka maamulka ciyaarahan waxaan naga goaan markas inaan dhalinyarada goob kasta iyo meel kasta wax ku qabsanayaan aan kala soo qayb galno insha allahu tacaalana ilaahay waxaan ka baryaynaa iyadoo bir rabadaan tahay koobkaas uu maanta sidaa nabadgelyada nuugu bilowday uu nuugu dhammaado dhammaan odayaasha iyo tiima ka qaybgalayana waxaan ka codsanaynaa inay si nabadgelya nabadgelyada iyo quruxda koobkaas ku soconayaan ay ilaaliyaan in cid kasta oo koobka ka qayb qaadatay ay ugu horeyso shirkadda korontada eeneyo iyo urur siyaasadeedka sincadba waxaan leenahay waa mahadsantihiin annaga ka maamul ahaan waa ka madax bannaan wixii siyaasadda laakiin cid kastoo dhallinyarada waxtar u leh oo wax u qabanaysa waanu la garab taaganahay howlaha ay wadaa inaan la qabanno dhammaantiin aad baa u mahadsantihiin insha allahu tacala ilahi waxaan ka barin koobkaas in nabadgelya nagu sii dhamaado